sheekh xasan baa maa guu fogaya sheekh xasan aad baan u salaamay guddoomiyaha yuusuf axmed baa la yidhaha anigu waxaan ku dhashay kuna barbaaray waxaana kusoo bartay magaalada jigjiga waxaan ahay nin reer jigjiga aad baan kuu salaamayaa anu waxaan jeclaystay inaan ku weydiiyo su-aalo badan oo inaan ku weydiiyo aan rabay wal hore lagu weydiiyey sidaynu ognahay oromada macaaridkooda iyo axmaarada macaaridkooda ad ka dhawaajisay waxaa igu maqaalaa wadahadallo ay wada yeesheen ururka inaan wax la isku afgaran marka waxaan aaminsanahay anigu xikmadda ah cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa mar walba ma shaqayso oo cadowgaaga cadowgiisu marbuu cadow kan hadeer cadowga kuwa marbuu kaaga sii daran yahay axmaarada iyo dhibka loo geystay inaad ka yar naxaysayna waan dareemay oo anigu se kama naxo oo waxaa halkaana dhigay ishaa noo dhigay iyo waxay noo geysteen weli waanu xasuusannahay marka marka laga yimaado taageerada aydun ka heshaan aydun istaageersanaysaan qolooyinkaas wax qorsho ah oo kale oo dadka meesha ku nool duqaytida aqoon-yahanka aan hadeer oo nlf taageersanayn aan anigu kamid ka ahay maamulka meesha ka taliya janis hore ayna dhaafay oynu ognahay oo burburkii horeeye etoobiya ku dhacay janis ina soo maray buu ahaa laakiin kamaynaan faa'iidaysan sababihii jiray iyo wixii dhacay iyo shirkii goday ka dhacay iyo wixii dee kolley waynu isla garanaynaa marka maxaa qorsho ah oo cad oo qorsho cad ah oo idin yaalla haddii ay haddii ay hadda ishan xune ay ku socotaa ay dhacdo qorsho cad oo idin yaalla oo step one two three four ah kolley nooma aad sharaxane jabkaa kale etoobiyada unbaad noo sharaxday marka maxaa idinka idin qorsho ah xagga shacab weynaha maamulka meesha ka jira ma waxaa qurux badan in la sugo uun markii ay waxaani dhacaan oo inkastoo jawaabtaadii hore ay ku jirtay xabad kula degdegi mayno taasoo macnaheedu yahay inaan la dagaalanaa waa macquul degdegi mayno marka la yidhaah anigu arrintan wadnaha farta ku hayaa runtii waa taa cabsi kale kama qabo ethoobiyaana ma axmaaro iyo oromadaynala deriskaa toona haddii muwaafaqo ay waayaan ummadda meesha waayahay aad baa umaasan tahay waayahay su-aashiisa waad garatay
horta waad mahadsan tahay jigjiga waa meel furin agteeda oo ay oromadu aada ugu dhowdahay dareenkaagana waan kula qabaa horta mid waan ku kala duwannahay oo wax jaanis ahoo ina dhaafay ma jirin oo etoobiya burburkeedii eritrea unbaa ka faa'iiday oo jaaniskeedii ka heshay oo xorowday innagu arrinta keeska ahe aynu weligeenba la taagnayn unbaa un dagaalkana keentay inaynu nidhaahno ethoobiyan baan nahay oo anagu qowmiyad gaara ma nihin ama keeska nagu gumaysi ma aha oo deedna aan saa isugu dhiibnana wax badan oo ku iman lahaa ma jirin oo dowladdan e b r d f oromada iyo soomaalida iyo amxaarada iyo qowmiyadaha kale oo dhani isku si un baynu nahay oo wax hadda badan oo inagu seegayna meesha ma oolin waxaa keli ah oo credit ahayd inaynu la soo taagnayn aan baaba-no oon ku go-no oo dagaal iyo xabadi hayna qabsato xabadana sideedaba sharaf unbay tartaa haddaad mabda-aaga ku ilaashanayso inaynu welin nahay dad soomaaliyeed oo diidan inay ethoobiyan yihiin wax anigu inagu seegay hadda kuguma waafaqsani waa mid midda kale qorsho wuu jiraa amxaarada iyo oromada marka aad aan lahaa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaa weyga aanu idhi iyo weyga aad u leedahay waa kala duwan yihiin current aan hadda taagannahay amxaarada iyo oromada inaanu e b r d f wada ridno saaxiib baanu ku nahay weeyaan ujeedada aan hadalka anugu idhi ma aha laakiin anigu inaan intaan u seexdo deedna oromo iyo amxaara intaad adisababa qabsataan kaale aniga haddana imaamulo oo ay qabsada taasi meesha kuma jirto waxa weeyaan soomaalidu waxay tidhahdaa ninkii seexdaas ninkii seexdaas ciidii bay dhalay haddii sida adigu aada u fikirayso oo ah anigu kana ma taageersani oo nlfna ma ihi hebelna ma ihi qolyaha soomaalidii hina nin waliba uu qabiil ahaado horta waxa aad ka baqaysaa wuu dhici wax ilaahay kama dhigan laakiin haddii aynu caqliyad la nimaadno oo aynu noqono dad qowmiyada iyada oo ayna jirin wax cid gaar loo filahayo ama cid gaar loogu riixahayo oynu soomaalinimadeenna aynu aynu wada tashano oo ciddii urur ahoo sida o n l f oo kale ahoo nidaamsan la weydiiyo waxa ay maagan yihiin iyo waxa ay qaban karayaan iyo dadka waxa ay iyo sida iyaga laftooda ama loogu biirayo ama wax loola qabsanhayo ama hadday ururo kale jiraan laysu soo dhoweeyo waa arrintaa arrintaan hadaayi ka booday haddii wax entities ay jiraan oo organized ah oo sida o n l f oo kaleeta ama kililka ada ama cid kale ha ahaado dee laba organ baa loo wada hadli markii markii la xoroobo oo macnaha cadowgu dhexaada ka baxo sistamyo badan oo wax loo diyaarsada ayaa jira laakiin muhiimaddu waxa weeyaan haddii mabda midaysan oo danta ummaddan lagu difaacahaya aynu la nimaadno wax aad ka baqayso anna aan ka baqahaya aynu isla garanayno waynu iska difaaci karaa waxba ma waxba ma sheegayso in telefonkan oo kale oo cid waliba dhegaysanayso aad igu tidhaahdo maxaad qorshe haysaa horta onlf qorshay leedahay waa urur guddigeeda fulintu uu weekly ama every two weeks uu shiro oo dhacdo kasta oo dhacda ay analyse gareeyaan waa urur qorshayaal a b c lahoo options le leh oo wax kasta oo dhacahaya ka fikirahaya si kasta oo ay geeska africa arrin uga dhacaanna si deg deg ahoo caatifiya ugamana go-aan qaataan wax iyagu ayna rabinna cidna kuma khasbayso haddana janisku iyaga grafkoodu kor buuba u socdaay oo janisku hadda waa u saxan yahay laakiin inaan hadda ku idhaahdo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan noo qorshaysan macno badan inayna lahayn dee cid walba ay dhegaysanaysaa garanayso waayo waxaan hadda ka wada hadlaynay waa media adigu inaad inay daacad kaa tahay su-aashaasi iyo inaad cid kale aad weriyo u tahay i don't know o n l f na inay qorshayaasheeda meeshan oo kale ay ka sheegto kumaba jirto meesha laakiin waxaa muhiim ah oo aan kuu sheegayaa sidii xubnihii hore ay weydiiyey qaarkood oo su-aalihiinu ay isku meel ku warwareegayaan ururka oo nlf uu soo dagaalamay wuuna sii dagaalamayaa qorshena wuu leeyahay barnaamijna wuu leeyahay qadiyaddu haddii isbedel uu dhaco ama e b r d f ay tagtana waxba uga qorshaysan haddii ay qolyahan kale ee aad aad ka baqaysa ay yimaadaanna waxba uga qorshaysan dadkeeda sida ay ula dhaqmaysana waxba uga qorshaysan kililka iyo cid kale oo entity ahoo organized ahoo nidaamsan oo meesha kusoo hadha haddii la arkana si ay ula tacaamuli lahayd waxba uga qorshaysan qorshe la-aanna kuma hawlgelayn